waxaad nagala socotaa s b s soomaali ka raadi sheekooyin dheeraada s b s com au xariijin soomaali
kulanti wacan dhammaan meelaad naga dhegaysanaysaanba halkani waa laanta af soomaaliga idaacadda s b s oo idinka imanaysa stuudiyahayaga magaalada malborn maanta waa isniin ay taariikhdu tahay labayo labaatankii disembar laba kun iyo shan iyo labaatan magacayguna waa cabdinuur ismaaciil qodobada warka maantana waxaa ka mid ah baarlamaanka new south wales oo dib loogu yeedhay arrimo khuseeya weerarkii boondhaay awgeed xisbiga mucaaradka heer federaal oo dowladda ugu baaqaya inay samayso guddiga royal commission iyo warar kale iminkana warkii oo dhan xisbiga isbahaysiga mucaaradka ee koalishanka la yidhaahdo ayaa sheegay inuu qaadi doono tallaabo lagu dhisayo guddi baaritaan oo loo yaqaano royal commission si loo baadho weerarkii argagixiso ee xeebta bonday iyo guud ahaan nacaybka yuhuudda kadib marka baarlamanku dib u furmo ra-iisul wasaaraha ayaa ilaa hadda diidan baaqyada ka imanaya mucaaradka iyo hogaamiyayaasha bulshada yuhuudda ee ku aadan in si deg deg ah loo magacaabo royal commission isaga oo laakiin amray dib u eegis lagu samaynayo hay-adaha sirdoonka iyo fulinta sharciga ee federaalka iyo isagoo ku dhawaaqay barnaamij qaran oo dib lagu soo iibsanayo hubka baarlamaanka gobolka new south wales ayaa dib loogu yeedhay si ay u fadhiistaan labada maalmood ee labayo labaatanka iyo saddexiyo labaatanka disembar si looga doodo arrimo kala duwan oo ku wada jira hal sharci oo keliya kuwaas oo daba socda weerarkii ergagixiso ee ka dhacay bonday premierka gobolka new south wales chris mins ayaa sheegay in uu doonayo in tallaabooyinka lasoo jeediyey ee la xidhiidha xakamaynta hubka hadallada nacaybka iyo xadidaadda mudaharaadyada si deg deg ah loo meelmariyo dowladda federaalka ayaa ku dhawaaqday qorsho qaran oo ah kaydin gaaska la shito ee dalka gudihiisa kaas oo laga bilaabo maanta lagu dabaqi doono qandaraasyada cusub qorshahan ayaa shirkadaha shidaalka dhoofiya faraya in ay boqolkiiba shan iyo toban ilaa boqolkiiba shan iyo labaatan gaaska la shito u qoondeeyaan dalka gudihiisa israa'iil ayaa ansixisay sagaal iyo toban degmo oo cusub oo laga dhisayo daanta galbeed ee la haysto taas oo ah tallaabo wasiirka maaliyaddu sheegay in lagu wiiqayo dhismaha dowlad falastiiniya go-aankan oo ay ansixiyeen golaha ammaanka israa'iil ayaa tirada ansixinta degmooyinka ee saddexdii sane lasoo dhaafay ka dhigaya sagaal iyo lixdan dowladda nigeria ayaa sheegtay inay xaqiijisay soo daynta boqol iyo soddon arday oo bishii hore laga qafaashay dugsi katolig ah afhayeen madaxweyne ayaa sheegay in ardaydii dugsiga laga qafaashay hadda lasii wada daayey kadib markii boqol ka mid ah lasii daayey horaantii bishan disembar halka ku dhowaad soddon kalena ay baxsadeen maalmo uun afduubkii kadib warar ayaa sheegaya inuu maraykanku biyaha caalamiga ee ku dhow venezuela ku caydhsanayo markab ah nooca shidaalka qaada howlgalkan ayaa haddii uu guulaysto noqon doona baa la yidhi markabkii saddexaad oo ah nooca shidaalka qaada oo uu maraykanku qabto muddo ka yar saddex toddobaad gudahood warkii maantana intaasu ku dhan yahay
like aas la wadaag wax ka dheh lana soco barta facebooka ee sb s somaali